ugu yaraan laba ka mid a ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhinta laba kalena way ku dhaawacmeen markii saldhig ay ku lahaayeen degmada qansax dheere ay soo weerareen ururka al-shabaab habeennimadii xalayto haddaba hawaayadan dambe al-shabaab ayaa dagaalo ku dhufo ka dhaqaaqa waxa ay ka wadeen gobolka warbixin yaroo kooban waxaa kasoo diray magaalada baydhabo waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh fiidnimadii xalay ay kooxda al-shabaab weerareen fariisime ciidamada koonfur galbeed ay ku lahaayeen degmada qansax dheere ee gobolka baay laba ka mid a askarta fariisinka ku lahaa qansax dheere ayaa ku geeriyootay weerarkaasi laba kalena dhaawac ayaa soo gaaray sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal qansax dheere ku sugan dhanka al-shabaab wax warar lagama hayo oo ku aadan khasaaraha kasoo gaaray weerarka ay ku qaadeen fiidnimadii xalay fariisinka ciidamada koonfur galbeed ay ku lahaayeen degmada qansax dheere weerarada kadiska ay kooxda al-shabaab ku qaadayeen fariisimaha ciidamada koonfur galbeed ayaa soo kordhaya tan iyo inta la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan waxayna weerareen deegaano fara badan oo ciidamada koonfur galbeed ay fariisimo ku lahaayeen iyo ciidamada ethoobiya dhanka kale kooxda al-shabaab ayaa duleedka deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose waxa ay isla fiidnimadii xalay ku gubeen gaari la sheegay inuu qaadsiday waxaana gaarigaasi ku geeriyooday afar ruux oo saarnaa gaariga mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhinaca kalena askari ka tirsan ciidamada puntland ayaa xalay siqdii dhexe dabley hubaysan waxay ku dileen xilli uu marayay meel suuq ah oo mashquul ahayd magaalada boosaaso goobjoogayaal ayaa v o a da u sheegay in ciidamada ammaanka ay soo gaareen goobta askariga lagu dilay xilli ay ka baxsadeen halkaasi dableydii weerarka geysatay maamulka puntland ayaan ayaguna ka hadlin dilka askarigaasi mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi tan iyo haatan